tababarkan usahaygo la kabaradaay casharo ka saabsan ka shaqeeyowka dowlad wanaagga iyo isla xisaabtanka iyadoo la maro warbaahinta iyo weliba muddo saddex maalin ee magaalada gaalkacyaanka dareeray saxafiyiin iyo xubnaha ku dareeray bulshada iyo dhaqanka iyo suuwaanleyda waxaana si intuu tababarku isu dareeray ku faa'iidaysadey tababarkan iyo hagaasintay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug iyo weliba xiritaanshii ku hadalay iyonku horeen qaar kumid eh saxafiyiinta tababarka qibgalii iyo bulshadii walinaya ku horbiyana casharadii qaadeen tababarka tababarkani sidiisa wax badan baan ka faaidna ayaan odhan karaa oo ay ka mid tahay waxay tahay horta dowladnimadu iyo doorka ay ku leedahay warbaahintu dowladnimada dhismaha wanaaggeeda waxaan ogaanay in warbaahintu ay furo u tahay isku xirka bulshada iyo dowladnimada sidoo kale waxaan ka baranay in warbaahintu iyadu bilaabi karto ama keeni karto la xisaabtanka madaxda dowladda iyo dowladnimada la xisaabtankeeda runtii tababarkan waxaan dhigi karnaa xilligiisu wuu kusoo aaday oo looga hadlayay dowlad wanaagga wariyaashii tababarkan qaatana anugu ah ka mid ahana waxaan rajeynayaa inay wax badan ay u tari doonto waxyaabaha runtii aadka ii soo jiitay intaan tababarkan ah qaadinaya waxaa ka mid ah astaamaha dowladda wanaagsan waxyaaba astaamaha ay leedahay iyo sidoo kale marka ugu horeysaba in maalinta tababarku bilaaban in la isweydiiye waa maxay dowlad horta runtii waxyaaba badanaan ka barannay oo ku aadan arrimaha dowladhiska dalka iyo horumarka ilaa wariye ayaa qayb ka ahaa waxaanu ku qaadanay casharo muhiim u ah sida warbaahinta ay markaasi kaga qayb qaadan karto horumarada ka jira dalka iyo dowlad wanaagga doodo badanoo arrintaas aan ka yeelanana waxaa kaga doodnay sidii warbaahinta soomaalida ay u horumarin lahayd dalkooda hooyo wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqo uusa hiri tababarka iyo weliba uusa la dardaarmay xubno ay ku qaybgeliyay tababarka uusa onan sheegay intika wasaarad ahaan markas iyo xooga saarayaan horumarinta warbaahinta iyo xuquuqda wariyaalka maanta soo xiranayno tababarkeennii socday saddexda maalin oo ku saabsanaa dowlad wanaagga iyo habka iyada loo marayo warbaahinta waxaan isleeyahay wariyaasha galmudug waxay qabaan baahiyo gaar ah oo aan isleeyahay kamaanay faa'iidaysan wakhtiyadii lasoo dhaafay soomaaliya meelo badanaa waxaa la geeyaa fursado kala duwan oo wariyaashu ay helaan laakiin galmudug muddo waxaad mooddaa inay ku jirtay gaab xagga oqon kordhinta ama xirfad kordhinta wariyaasha inaan soo saarno haddii ilaah idhaahdo wariyaal markii horeba tayo badnaa oo ka soo jeeday deegaan runtii aada loogu ammaano afkeenna soomaaliga iyo tayada marka loo eego dadnimoba hadday ku sii darsadaan xirfad waxaan isleeyahay waxaan noqon doonaa hoggaanka dalka ee warbaahinta